bismillahi alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaasha qiimaha badanow kusoo dhowaada barnaamijkii murtida toddobaadka qeybtiisii saddexaad barnaamijkan waxa aynu kusoo qaadan doonaa haddii alla idmo maahmaahda soomaaliyeed maanta waxa aynu ka hadli doonaa shanta maahmaahood ee soo socda ta ugu horeysa waxa ay leedahay rag waa saddex nin waxgarad ah oo ismooda nimaan waxgaranayn nimaan waxgaranayn oo is-og inaanu waxgaranayn nimaan waxgarad ahayn oo waxgarad isu haysta macnaha aan ogeyn inaanu waxgarad ahayn mahmahdan ka hore ninka hore waa nin waxgarad ah laakiin isuma haysto inuu waxgarad yahay oo marka loo yimaado ee la yidhaahdo arrimi arrinta wuu iska riixaa wuxuu yidhaahdaa war waa layga caqli badan yahay waa layga waaye aragsan yahay waa layga weyn yahay maxaan idhaahdaaye idhaafa oo bal dadkaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel u taga waayo mar kasta waxa uu dareensan yahay in laga caqli fiican yahay oo laga waaye aragsan yahay oo laga garasho fiican yahay oo laga go-aan wanaagsan yahay markaa sidaan dadka taladaa wanaagsan ay u seegin oo aanu u xayirin mar kasta wuxuu isku dayaa inuu cidda ka caqliga badan isu dhaafiyo arrinta ninna waa nimaan waxgarad ahayn laakiin wuu og yahay inaanu waxgarad ahayn marka arrin loola yimaado wuxuu idhahdaa waar anigu nin talo ma ihi ee raggii talin jiray waa garanaysaane doonta markaa dadka wakti kama lumiyo mana hororsado ninkaasi waxba waa nin mar walba daba taagan qofka wanaagsan inuu ka tala qaato nin arrin hororsadana ma aha haddii loo dhiibo nin isku qaadana maaha ninna waa ninaan waxgarad ahayn oo waxgarad isu haysta marka arrin loola yimaado madaxuu iskaga duubaa aniga mooye cid wax taqaanaa ma jirto buu yidhaahdaa ninka caqliga badan markuu arrinka ku jiro kama fadhiisan karo waxba kama xallin karo oo marba dhinac buu kaga yimaadaa waana ka ugu xun ragga ee ugu liita ee ugu doqonsan uguna dhibka badan waxaanad is odhan kartaa maanta soomaalidu kaasay u badan tahay maamaada kale waxay leedahay maag shisheeye macagig baa loo diraa muran sokeeyana maareeyaa loo diraa waxay ka wadaan de marka cadow laysayo ee aan naxariisi oolin de ninkaas baa loo diraa ku habboon ee maxaan idhaahdaaye cadowgu waxau ku habboon yahay marin karaya muran sokeeyana maareeyaa loo diraa bay yidhaahdeeno de nin muranka sokeeyaha maareyn kara oo naxariis badan oo dabicsan oo dulqaad badan oo garasho badan ayaa loo diraa waxaa kaloo yidhaahdeen rag sokeeye runtaa laga sheegaa rabadintay ku dhalaysana lagama tago halkaa eexbaa ku yara jirta maahmaahda markaa dhibka sokeeyaha oo keliya runta lagama sheegee mid sokeeye iyo mid shisheeyeba runta waa laga sheegaa xaqa saaxiib looma eego xigto looma eego midaad necabtay looma eego naftaada looma eego xataa naftaada looma hiiriyo xaqdarana laguma garab siiyo waxaa la yidhaahdaa maxay dantu ku jirtaa haddii dantu ku jirto adiga oo gar leh inaad gar weydo waa la ogolaadaa waayo dantaada waxaa ka weyn danta guud ee bulshada si kastoo ay ku hagaagayso waa loo badheeraa xataa xoolahaaga ayaa la siiyaa qofka xuni haddii uu ku qabsoomayo si dadku uga badbaado waayo waxaa jirta mar ninka xun aanad canaanan karin oo xidi karin oo dili karin oo intaba haddaad isku daydo dhibkaad ka ordayso mid ka weyni ka dhalanayo mahmaahda afraad waxayna leedahay nuwaasof eeg iyo suuleeg nuwaa suul eegoo sabadaaq baa la yidhaayoo muranka iyo jaafaajirada sokeeyaha ayuu u xoog wen yahay inta hareerihiisa joogtaa jeedada u xigtaa ayuunbuu ku meeraystaa ninna cadow iyo meel fog ka fekerkeeda ayuu ku foognaadaa oo wakhtigiisa geliyaa wixii deegaankiisa iyo dadkiisa kaga yimaadana wuu u dulqaataa oo caqli iyo xigmad ayuu ku xalliyaa mahmahda shanaadna waxa ay leedahay saddex saddex bay dhashaa maska ururtay madax bay dhashaa maanyari ururtayna muran bay dhashaa maato ururtayna murug bay dhashaa maska ururtay waxay badisaa cuudka caqliga iyo cududda dabeetana madaxnimo ayay dadka gaarsiisaa maanyari ururtayna muran iyo tafaraarq bay dhashaa oo gunnimo iyo xumaan bay dadka u horseetaa maata ururtayna murug bay dhashaayoo waa halla-aanoo waa ta ugu halisaysan uguna cawaaqibka xun barnaamijkeenii murtida toddobaadka intaas baynu ku soo gebagabaynaynaa waa anigoo maxamed kayso idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu